dowladda federaalka ayaa weli wada olole ay lacag ku sameynayso iyadoo gacan togaalaysay meel walba shalay iyo daraad waxaa magaalada afgoya loo soo diray ciidan bulshada handada oo isugu jira militari iyo sirdoon kuwaasoo qoys walba u sheegay in lagu soo rogay lacag boqol dollar ah canshuurtan ayaa lagu soo beegay xili lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan dhanka kalena lagu jiro xilligii jilaalka iyadoo bulshada afgoya intooda badan noloshoodu ku xiran tahay xoolaha iyo beeraha guri walba iyadoo aan loo eegin dadka degan inay faqiir yihiin iyo inay hodan yihiin ayaa lagu amray inay bixiyaan lacagta waxaana ay goobjoogayaal magacooda u qariyay sababo ammaan ayaa noo sheegeen in dad ku dhow boqol qof xabsiga loo taxaabay markay awoodi waayaan inay lacagtaasi bixiyaan hadda kadeedkan waxa uu ka socdaa xaafadda dhagaxtuur waxay leeyihiin xaafadaha kale waan u soconnaa waa la yaaban yahay horey ganacsigeena ayaa canshuur loogu soo rogay khudaar xamar lama geyn karo waa khasaaro haddana gurigii iyo lafihii ayaa laisugu yimid walaalow sidaasi waxaa yidhi goobjoogaha nala hadlay sidaasi waxaa yidhi goobjoogaha nala hadlay dowladda federaalka ayaa la aaminsan yahay hadday dhulka oo dhan qabsan lahayd inay canshuuri lahayd xoolaha iyo beeraha balse waxaase hortaagan xarakada mujaahidiinta al-shabaab